warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayno waxaa ka mid ah ku dhowaad afar boqol oo qoys oo deeq raashin ah lagu gaarsiiyey deegaan ka tirsan bariga ismaamul goboleedka wajeer dowladda oo lasoo gaarsiiyey daawooyin dheeraad ah oo kamida tallaalka ka dhanka cudurka covid sagaaliyo toban iyo wasiirka cadaaladda ee dowladda soomaaliya oo dalka masar kaga qeybgalay shirka ay hesheen wasiirada cadaaladda ee dalalka carabta subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkayga ugu waaweyna waa subaxnimo talaada ah taariikhdan ay ku beegan tahay toddobada bisha labaiy tobnaad labada kun iyo labaatan iyo kow qodobadaasi aa maqasheena iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhowaada waxaa dalka lasoo gaarsiiyey ugu yaraan afar dhibic lix milyan oo ah daawooyinka tallaalka ka dhanka cudurka covid sagaaliyo toban daawooyinkan oo ah nooca johnson an johnson ayaa xalay wadanka la keenay si sare loogu qaado tallaalka lagula tacaalaya caabuqa corona wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in afar dhibic saddex milyan oo daawooyinkan ka mid ah ay ka heshay dowladda jarmalka halka sidoo kale argentina ay kenya ugu deeqday afar boqol oo kun oo kuro oo nooca oxford astrazeneca tirada guud ee daawooyinka tallaalka corona ilaa iyo hadda kenya lasoo gaarsiiyey ayaa gaaraysa sideed iyo toban milyan waxa uu qorshuu yahay in dhammaadka bisha waa dhammaadka bishan fayraska korona laga tallaalo ugu yaraan toban milyan oo qof iyadoo dadka qaatay tallaalka tiradoodu ay ka hooseyso sideed milyan ku dhowaad afar boqol oo qoysasa ayaa deeq raashin ah waxaa loogu qeybiyey deegaan ka tirsan bariga ismaamulka wajeer cabdiraxmaan macaawiye ayaa qodobkan faahfaahinaya iyadoo xilli abaar xilligan laga sii baxayo oo qeybo ka mid ah deegaanada ismaamulka wajeer uu ka da-ay raxmadda rabbi roobna la helay ayaa waxaa xilligan isi soo taraya dadaalada lagu caawinayo qoysaska danyarta ah maadaama xilli abaar oo aad u kulul lasoo maray sidoo kalena dad badani ay xilligan awoodi laayihiin qutulyoonka ama nolol maalmeedka inay helaan anigoo ah suldaan cabdulaahi inaan shaqadan dadkii qatay aan ka qayb qaatan ka mid ahay raashinkanoo waxaa weeye looga talagalay dadkii abaaraha ay ku dhaceen oo masaakiintahay oo gaar ahaan baadiyaha ku noolaay dadkaasoo waxa weeye soo qaxay oo soo barakaceen baadiya ka soo barakaceen oo tuulooyinka iyo magaalooyinka usoo barakaceen dadkaas qaarna baadiyaha ku hareen oo aan awood ay ku soo barakacaan ama ay ku imaadaanba aan lahayn annagoo waxa weeye hore u codsannay dadka ayaga in la kaalmeeya oo la garab qabto oo loo heelaya barnaamij gargaar ah oo ay wadaan salaadiinta bariga wajeer ayaa waxa ay ku gaarsiiyeen ku dhowaad afar boqol oo qoys raashin isugu jira dhowr noocood meeshaan isugu keenkeenay oo inaan intaan oo raashin ah noo yaraa iyo noo badanaaba aan urursanno oo aan walaalaha miyiga iyo magaaladaba ku rafaaday u ururinno ilaahay baa ku mahad iyo shukri leh khusuusan waxaan ugu talagalnay oo hoggaankeenna sharafka lehee suldaan cabdulaahi uu nagu hoggaamiyey inaan walaalaha baadiyaha ku dhibqaba aan wax u ururinno annagana intuu allana garansiiyey amasanana heliisheeyey waa intaan falilaahi alxamdu waalshukru suldaan cabdulaahi oo ah suldaanka beesha masarre ee degta bariga wajeer ayaa faahfaahin ka bixiyey raashiinka maanta ay qoysaska danyarta ay siiyeen waxoogay raashiin ah inaad ilaahay gacanta noo soo geliya ee ay ka mid tahay raashiinka la yidhaahdaa ugaalida oo marka iyada ee dhinacayga taalla oo ka koobneyd afar boqol oo kiish oo ugaaliya ka kooban iyo lixtan marka iyada ee loor ama lixtan marka iyada bags oo sankor ah ka kooban iyo marka iyada ee shaah ama caleen ama majaani aan idhaahda oo toban kartoon ah kartoonkiina marka gudihiisa ay boqol laba boqol oo xaba ay ku jirta ee, iyo dhar waxa weeye ay ku deeqeen marka ay bulshada inteeda kale community ay ku deeqeen oo marka iyada ay halkaa yeela dharkaa waa ka halkaa yeela sanqorta iyo mijaaniga iyo boonshadiiba halkaasay wada yeelaan ee, ayaa ilaahay gacanta noo soo geli marka iyo waalal biyo lagu shubta iyo boorsado markay dhar la gashada waxyaabahaas ayay marka ay ku deeqeen dadkii muxsiniinta ahay dhanka kale dadkii raashiinkaasi guddoomay ayaa u mahadceliyey salaadiinta bariga wajeer kan waa mahadsan yahay haddaas ilaahay abaar nu- no- aas- nuu kicay ilaahay aa mahad lehay rooba haddana ilaahay noo keeni kalka intaan noo soo mar waa mahadsan yahay magana lejisa kale waa mahadsantihin intan maanta ilaahay intaan aadna kartisiiyey ilaahayaan ku mahadinaynaa inta ninka noo colcolaadiyaan ku mahadinaynaa inta wax bixisay oo dhammaanaan ku mahadinaynaa dal iyo dibidba waxaan leenahay wixiina allah barakeeyo ilaahay maarata xoolo barakaysan oo iimaan loo maarata uuraad allah idin siiyo Een, aad iyo aad aan u mahad celinayaa Een, c p o one suldaan cabdullaahi aid program iyo inta ka qayb qaadatay oo dadkii dal iyo dibadda wala joogay oo ay ka mid yihiin dhallinyarada professionalska haweenka aad iyo aad aan u mahad celinaya ugu weynyahay suldaan cabdullaahi Een, waqtigan oo waqti xasaasi ah waqti abaar la joogo Een, dadka ay oon iyo haraad ay u dhammaanayeen Een, oo maanta la godoonsiinaya raashiin Een, aad iyo aad aan u mahad celinaynaa si kastaba ha noqotee qoysaskani afarta boqol oo qof oo maanta deeqdan raashiinka lasoo gaarsiiyey ayaa ah kuwa lagu soo xushay sida ay u kala baahi sarayaan cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta star ismaamulka wajeer
dadweynaha ku nool deegaanka dhadhaab ee ismaamulka gaarisana waxa ay siyaasiyiinta ugu baaqeen inay ka dhabeeyaan ballanqaadyadii ay bulshada u sameeyeen maxamed baaruud ayaa dhammaystiraya ololaha doorashada nagu soo aadanaya laga dareemayaa dalka waxayna siyaasiyiintu bilaabeen la kulanka codbixiyaasha shan sano kadib dadku waxay mar kale maqlayaan durbaanka siyaasadda ay muddo ka nasteen deegaanka dhadhaab qofkii xildoona waxay dadku uga hortagaan meel masaafo u jirta magaalada waxayna kusoo dhoweeyaan gacmo furan mid ka mida dumarka u taagan kursiga haweenka ee gaarisa kiman axmed ugaas ayay hadda u mashxaradayaan dad u badan dumar mar walba imbii baan soo dhowaynaa wamareeb baan soo dhowaynaa gabanaan soo dhowaynaa qof walba markuu kursigiisa helo wuxuu dhihi
balse shacabka ayaa siyaasiyiinta ka codsaday inay wax u qabtaan oo aysan ballanqaad beena iyo dhalanteeda uga tegin waxaan deganahay dhadhaab intaasoo cunugaan ku dhalay saga toddoba cunugaan ku dhalay marka doorasho markii la gaaro ama markii la gaaro dadka walaalka uu sidan u ordaay waana la soo xasuustaa ilaa markii oo nin walba uu kursiga uu fuulo ee, annaga nalama nalama ictiraafo wax ictiraaf la dhah kuma lihin hadday wax soo baxaan ma aragtaay nalama dhahaay wax nalala aan walaalahay aan wax ka siina nalama dhahaay kuurahaynana waa ina siinaa marka walaalayaal midda iyada inaad naga badashiin daacad sidaan inagu nahay annagana aad noogu ahaatiin oo marka aad imaadiin gacan eh, ma aragtaay il raxan- il naxariis aad nagu fiirisiin oo ilmaan dhalnay ee, daryeelka waan u baahannahay waxa dadku u baahan yahay waan u baahannahay walaalahayna tihiin marka walaalayaal inaad na ogaatiin baan rabnaa annagana waa ina ogaanaynaa insha allah haa insha allah baa ina ogaanaynaa sidaan inii ogaanay oon walaalahayn aan u garab ordayna inaan annagana aad noo ogaatiin baan rabnaa kuurahayna annaga waa dhaadhaab marka hadda annaga sidaan inay ictiraafayna noo ictiraafa haa waana gabadhan waa inala qaadnay meesha idinka martiin baa marnaa annaga gudoomiyaha dhallinyarada deegaanka dhadhaab cabdiraxmaan cali ciise ayaa sheegay inay bedeleen dhaqan horay halkan uga jiray oo ah in qofka kursiga rabay qarash laga qaato taas beddelkeedana hadda ay la xisaabtamayaan siyaasiyiinta xildoonka ah dhaqan loo bartaa jira Ee, dhaqankaasna insha allahu intaan xafiisyaha aan ka tegin waxaan rabnaa inuu dhadhaab ka tanaasulo dhallinyaro dhallinyaro weliba annaka ee, 2022 ninka aan dooranayno nin aan lacag ka qaadanno oo aan wax ka cunno ma jiro warkiis la xisaabtan isla xisaabtan iyo waxqabad iyo manifestogaada iyo aqligaada markaad hadasha baan kugu dooranaynaa ma maqlaysaa ninkii waad iga raalli ahaanaysiin waanan ku hadlay hadalkaasayto haddii maanta aa u soo xaadirtay inay kiiman ugaas waa bixinaysa kiiman ugaas waxba lagama qaadayo dhallinyarta anaa- anaa mas-uulka ah anaa dhallinyarta mas-uulka ah maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madowgaashe masalaani balambala iyo tana river ka dhegayso star f m
wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa isagoo wehelinaya danjiraha dowladda soomaaliya ee masar ahna wakiilka joogtada ah ee ururka jaamacadda carabta eliyaas sheekh cumar waxa ay ka qayb galeen shirka wasiirada cadaaladda dalalka jaamacadda carabta oo ka dhacay dhismaha xarunta jaamacadda carabta kulanka oo ahaa kala fadhigii soddon iyo toddobaad ayaa wasiirada cadaaladda ee dalalka carbeed waxa ay uga arinsadeen la dagaalanka musuq maasuqa iyo argagixisada waxaana wasiirka cadaaladda ee dowladda soomaaliya fagaaraha uu kusoo bandhigay horumarada dowladda soomaaliya ee ka samaysay dhinacyada cadaaladda iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada wasiirka oo khudbad qoraal ah la wadaagay wasiirada carabta ayaa waxa uu si faahfaahsan u sheegay in soomaaliya guulo la taaban karo ay ka gaadhay dhinacyada hanaanka garsoorka maadaama dastuurku xaqiijiyey madax banaanida garsoorka soomaaliya iyadoo sidoo kalena ay xusid mudan tahay in wasiirada waa wasiirka uu kulamo gaargaara la yeeshay wasiirada kale ee dalka waa dalalka carabta gaar ahaan dalalka masar ciraaq iyo kuwo kale soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka jaamacadda carabta waxaana ay shirarka heer wasiiro ee lagu qabanayo magaalooyinka kala duwan ay kusoo bandhigtaa waxyaabaha horumarka ay ka gaartay iyo caqabadaha ay wajahayso wararka naga soo gaaraya magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ayaa sheegaya in xalay xili dambe halkaasi uu ka dhacay banaanbax xoogan oo ay dhigeen qaar ka mida dadka ku nool magaaladaasi banaanbaxa oo ahaa mid rabshada wate ayaa waxaa looga soo horjeeda xukuumadda somalilan waxaana sidoo kale intiisa badan dhigay dad u badnaa dhalinyarada ku nool magaalada laasacaanood banaanbaxayaasha ayaa waxay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah maamulka somalilan iyagoo sheegay inay kasoo horjeedaan dilalka ka dhacay magaalada laasacaanood oo qaarkood ay ku lug leeyihiin ciidanka booliiska ee somalilan dadka ku sugan magaalada laasacaanood ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ciidamada somalilan ay rasaas ku fureen dad badbadbaxa dhigayay oo qaarkood dhagxaan ku tuuray ciidamada waxaana wararka qaar ay sheegayaan in banaanbaxa uu ka dhashay khasaaro dhaawaca laamaha amniga ee magaalada laasacaanood ee somalilan ayaan weli ka hadlin dabadbaxaasi rabshadaha watay waxaana ay kusoo beegmaysaa xilli dhowaan magaalada laasacaanood ay somalilan ka masaafurisay kumanaan ruux oo kasoo jeeda deegaanada maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo muddo dheer halkaasi ku noolaa ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo booliiska maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay howlgallo ka dhan ururka al-shabaab ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada jowhar ee caasimada gobolka shabeellada dhexe ciidamada gootada saddexaad qeybta toddobiyo labaatanaad oo wata gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayaa howlgal gaar ah waxay ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo uu ka mid tahay warciise jameeco iyo deegaano kale oo ay ka mid tahay buurkaamo bireeyo iyo deegaanka shamiidho halkaasi oo mararka qaar al-shabaab lagu arkay xubno ka tirsan saraakiisha ciidamada ayaa waxay sheegeen inay baaritaano ka sameeyeen dhulka hawdka ah islamarkaana howlgalkooda ay ku burburiyeen saldhigyo ay lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha howlgelinta gootada saddexaad qeybta toddobiyo labaatanaad dhame ismaaciil kuulow ayaa sheegay in howlgalkan ay kaga jawaabayeen kadib markii dhowaan deegaanadaasi ay soo galeen xubno ka tirsan al-shabaab islamarkaana howlgalkooda uu guul kusoo dhammaaday waxa uu sidoo kale intaa ku daray in ciidamada xoogga dalka ay u diyaar yihiin mar walba fulinta howlgallada al-shabaab ka dhanaa si loo xaqiijiyo amniga guud ahaan deegaanada maamulka hirshabeelle dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa kordhiyey howlgallada ay ka fulinayaan tuulooyinka ku dhodhow magaalada jowhar waxaana toddobaadyadii waa toddobaadkii hore ay ka fuliyeen deegaano tuulada qalimow ee gobolka shabeellada dhexe dhanka kalena taliyaha guutada shanaad qeybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliya korneyl maxamuud xasan ibraahim baakaay ayaa gaaray deegaano ay maamulaan maamulka dowla deegaanka soomaalida waxaana uu kulan la qaatay mas-uuliyiinta soomaalida ee deegaankaasi socdaalka wafdiga taliyaha ayaa ku saleysnaa qorshaha lagu xoojinaya amniga xaduudaha ee deegaanada ku teedsan gobolka hiiraan wuxuu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada federaalk etoobiya iyo kuwa dowla deegaanka soomaalida isagoo kala hadlay iskaashiga labada dhinac iyo xoojinta amniga wafdiga taliyaha ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha deegaanka jawiil cabdulqaadir dheere gudoomiyihii hore ee magaalada maxaas cabdi xiishi iyo mas-uuliyiin kale kuwaas oo maamulka dowla deegaanka soomaalida kala hadlay sidii wadajir ay ugu sugi lahaayeen amniga xuduudaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle iyo dowla deegaanka soomaalida ayaa dhowr jeer waxa ay wadagaleen heshiisyo iskaashi ah oo ku saabsan dhanka amniga kadib markii soodimaha ay labada dhinac wadaagaan dhowr mar ay ka dhaceen colaado beeleedyo dadka deegaanka u dhexeeya oo kusoo noqnoqday waxayna sheegeen inay ka shaqaynayaan sidii dhibaatadaasi loo soo afjari lahaa ugu dambeyntiina ciidamada dowladda dhexe ee dalka ethoobiya ayaa magaalooyin waa magaalooyinka kala ah dhisay iyo sidoo kale kambolja waxay kala wareegeen xoogaga gobolka waqooyi ee tigrey t p l f hal bil ka hor ayay ahayd markii kooxda t p l f ay qabsatay magaalooyinkan waaxda isgaarsiinta ee dowladda ethoobiya ayaa barta twitter-ka waxay ku sheegtay in magaalooyinkaasi ay dib ula wareegeen ay yihiin kuwo istaraatiiji ah marka la eego kaalinta ay ka qaateen dhanka ganacsiga iyo waxsoo saarka warbaahinta dowladda ethoobiya oo soo xiganaysa ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa ku warantay in waa xoogaga t p l f la gaarsiiyey khasaare culus waxaa uu abiy xusay in ay ka guuleysan doonaan fallaagada inkastoo afhayeenka t p l f aanan weli arinkan ka hadlin